dowlada hoose ee degmada garoowe ayaa weli weliba iyowade burburiinta dhululka sharc darrada ee hagalowa wadooyinka dadweynaga isticmaalayana gaar ahaana haan dhexmarayana xaafado haanasaydi oo ku jara cariiri oo iye ka adagta iyo baawarta si fududka marana xogeeyaha dowlada hoose ee degmada garoowe maxamuud cali gure iyo dadweynaha caasimada kala dardaarmay iyo ilalsadana wadooyinka landhisi waliba kale uuse sheegay iyo biyowka wadooyinku iyo muhiim iyana enisdareerowka dadka iyo baawurta iyo amniga magaalada garoowe halkan waa maalmaha kan meesha shaqadu ka socotay gurigan aad aragtaan waa gurigii la dumiyey balbalooyinka halkan waa iyada laga saaray si aad ogsoontihiin magaaladan waxaa loo jejabinayaa halkan waxaa ku yaalla masjidul jaamici luqyadan waxa ay noqdeen kuwa nadaafad daro iyo xashiishka iyo khamriga iyo magaciisiga lagu gato marka iyadoo waxaa dhacday in masaajidkii laftigiisii lasoo aadi waayey oo dadkaas cabsan laga baqo sidaa awadeed anagoo marka ka duulana maslaxadda iyo islaamtinimada waxaanu furray dhammaan wixii ku xeeraa meelahaasoo dhan waddadan oo muhiim u ah isku socodka ama isku xirka wadooyinka kanna dawaayadan la xiray waxaa la rabaa wadadan in wada laamiga laga dhigo in lagu xiro laysku xiro wadada tan iyo wadada laamiga ah ee iyaduna masjidka jaamica intaa joogta ilaa iyo lixdanka mitir baan ka bannaan ujeedada laga leeyahana waxay ahayd oo gurigan loo jabshay in labadaa labna iyagana laysku xiro waxaan kaloo jecelnahay wadadan wadada xigta insha allah bidnilah alkariim meeshii waagi hore maqsinada qaad ka ahaan jirtay ka laxata iyada laftigeeda in dhinaca iyo dhinacana laamiga laysaga xiro insha allah bidnilah alkariim waxaa laga shaqeynaya marka waa bilicda waa isku xirka magaalada waa quruxdeeda ma aha in cid lagu tacadeeyo ma aha in cid la barakicinayo dhammaanteena mas-uuliyad inaan wada saaran weeye hadday tahay mid islaamtinimo waxay masaajidka iyo cibaadada rabbi wax u dhimayana in wax laga qabto dhammaanteen bay mas-uul ino tahay wixii haata magaaladana bilicdeeda iyo quruxdeedana dhammaan cid waliba meel buu ka leeyahay mas-uuliyadeeda inuu ka gubto laga doonayaa waxaan aada ugu mahad celinaynaa reerka guriga kan degan ama iyagu dhibta ugu badan ay ku dhacday waxaan leenahay ilaahay meel kale ah uga cuquud celiyo qaabka marka loo dhigana reeraha guriga kan lihi oo hadda gurigooda la jabshay dee intii badnayd gurigooda waa u hadheeya waxa u mari doona waa laami xaggahana laami baa ka mari doona guriga guriga kusii xigana iyagaa laami si uu yeeshay inuu u wada maro ayagana de insha allah bidnilah alkariim waana u ducaynayna waxaan leena khayran lahayd siiyo dadka waxaa la rabaa xilkasnimadu iyo muwaadinnimadu in laga shaqeeyo wixii magaaladooda bilicdooda wadooyinkooda ah insha allah bidnilah alkariim waana mas-uuliyaddan wada saaran waa waxaa magaaladeena looga ammaano magaalooyinka kaleo la yidhaahdo garowe waxay ku fiican tahay waa meesha soomaaliya ugu toonbalanka wanaagsan baa la yidhaahdaa